Maamulka xaafadda Bandar Qaasim ee magaalada Boosaaso oo kaashanaya shacabka xaafadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafadda. Meelaha ugu badan ee laga sameeyay ololahan waxaa ka mid ah laamiga weyn ee isku xira magaalada iyo aeroboortka iyo qaybo ka mid ah waddooyinka horumara xaafadaha. Guddoomiyaha xaafadda Bandar Qaasim ee Boosaaso Cabdimahad Maxamed Ismaaciil Weyrax ayaa ka warramaya ololaha nadaafadeed.
dowladda hoose iyo waaxda arrimaha bulshada ee u qaabilsaneyd magaalada boosaaso iyo amaamirta guddoonka inaan ku shaqeyno waajibna saaran maalbanna waan ka shaqeynaa si walbana waan u shaqeynaa waxaan aad uga horumarinaa meelaha muhiimka u ah magaalada boosaaso bilicda iyo bilicdeeda magaalada boosaaso halbowlaha u ah si walba u shaqeynaa xaafadihii waan ka shaqeynaa luuqii waan shaqeynaa laba tiim baa kala qaybinay laba gaari baa nala shaqeynayay waa noo soo direen dowladda hoose waxaan nala shaqeynaa laba tiim tiim taba kale iyo tiim boqolka buush mar walbana saasaan u shaqeynaa isniinta isniintii iyo iyo jimcada shaqada u kala qaybinay alxamdulilah meel fiican wax noo marayaan waxaa loogu talagalay magaalada in laga aruuriyo qashinka oo meel walba ay yaalaan loogu galo wana ku mahadsan yihiin dadka degan xaafadda oo run ahaantii iyo kuwa kaamamka deganba oo runtii u kacay inay qashinkan dowladda hoose nadiifinayso ee qarashka ku bixinayso oo wakhtiga aan gelinayno inay iyagana nala qaateen oo run ahaantii shirar badan kadib iyo la tashi badan aan sameynay kadib waxay nala qaateen inay qashinku yahay wax aada u fool xun aysan dib dambaytan u dhici doonin in meel ay dhigaan ay meel kalena ka soo qaadaan meel kalena dhigaan qashin goob loogu talagalay iyo tiimam loogu talagalay oo qaada waa jira waana sameynay alxamdulilah meel fiican bay wax noo marayaan shaqada tanna ka daalimayno guddoomiyuhu magaalada boosana oo ku mahadsan yahay inuu had iyo jeer nagu dhiirigeliyo inaan shaqeyno oo aan qabano shaqada tan quruxda badan hadduu isaga ahayn anaga nooma suurta gasheen wuxuu noo amray inaan aada u shaqeyno oo ka shaqeyno qashin guristiisa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo golaha deegaankaba aad baan ugu mahad celinaynaa sidii joogtada ah ay nagu dhiirigeliyaan ay nagu shaqeeyaan anagoo duruufo kala duwan ku shaqeynayno iyagoo duruufo kala duwan ku shaqeeyaan iyaga ruuxadooda magaalada boos waa ka warhaynaa siday tahay haddana siday tahayna waa laga warhayaa markay imaanayeen magaalada waxay la daaladhicaysa qashin maantana qashinka magaaladu way ka fiican tahay dhirayntii waa la wadaa nadaafadii waa dhinac ka socoto shaqooyinka safilatiga waa dhinac ka socda amnigi waa dhinac laga shaqeynaya aad baan ugu mahad celinaya gudoomiye cabdifataax shanla run ahaantii shaqada quruxda badan uu mar magaalada u hayo anagana runtiina dee waxnahay gudoomiyaha waxnahay shaqaalayaashiisii ka hooseeyey oo xaafadaha u qaabilsanaa Ololahan ayaa ah mid looga gol leeyahay sidii magaalada Boosaaso xaafadaheeda looga dhigi lahaa kuwo bilicdooda ay muuqato